إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad konton askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal shalay ka dhacay duuleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe qarax ka dhacay magaalada baydhabo ayaa lala egtay ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta kow iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe hal qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay howlgal lagu burburinayay guryo ku yaala mid ka mid ah xaafadaha magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya ruux soomaali ah ayaa ka mid noqday dad ku dhintay roobab ka daayay dhulka xaramaynka dowladda federaalka ayaa amartay in lasoo qabto axmed madoobe maxkamadna la horkeeno waliga walaayada islaamiga hiiraan ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyey dagaaladii sanad iyo bar ka dhacayay gobolka iyo xiriirka u dhexeeya walaayada iyo qabaa'ilka dega gobolkaasi mid ka mid a askartii muddada la shaqaynayay axmed madoobe ayaa sheegay inaysan wax xaquuqa ka helin maamulka la baxay jubbaland sidoo kale warka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya oo ku dhawaaqay howlgal militari oo beegsanaya maleeshiyaadka nuseyriyada suuriya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ku dhowaad konton askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe warkaas iyo warar kaloo ku aadan howlgalla ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha dowladda federaalka ku gaaray dagaallo culus oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaaladaasi oo la isku soo noqnoqday ayaa si weyn loogu jabiyey ciidamada dowladda federaalka oo duulaan ku soo qaaday fariisimo ciidamada mujaahidiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe ciidanka mujaahidiinta ayaa jilbaha u aastay askarta dowladda federaalka waxaana u suurto gashay inay iska caabiyaan oo dhegta ay dhiigga u daraan ciidamada dowladda federaalka oo aakhirkii ku jabay dagaalka dibna ugu laabtay halka ay kasoo duulaan tageen dhimashada dagaalka ayaa gaartay shan iyo toban askari dhaawacuna waxa uu sii cagacagaynayaa soddon iyo saddex askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka waxaana dadka dhintay ku jiray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo qaarkood ay ku caanbaxeen dhibaatooyinka dadka rakaabka ah ee la socda gawaarida ka shaqaysa gobolka shabeellaha dhexe dadka dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ah maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad guutada saddexaad ee ciidamada dowladda sidoo kale waxaa la helay magacyada qaar ka mid ah saraakiil caan ah oo lagu dhaawacay dagaalka waxaana ka mid ah liish oo ah abaanduule urur ilka case oo ah taliyo hurin carab hilowle oo ah taliyo koox ciidanka mujaahidiinta ee dagaalka galay waxaa u suurto gashay inay soo furtaan laba qori oo beka'im ah hal qori oo saban ah saddex qori oo a k forty ah rasaas iyo saanad ciidan oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka xaaladda ayaa saaka degan mana jirto wax tafaasiil dheeraad ah oo laga helay dhanka xarakatu shabaabulmujaahidiin iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda federaalka ee ku jabay dagaalka dhanka bay qarax ayay mujaahidiintu ka fuuliyeen magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda dugaandug waxaana qaraxaasi lala eegtay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo ku sugnaa halka qaraxa uu ka dhacay waxaa jira khasaare kala duwan oo uu sababay qaraxa inkastoo aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha intuu gaarsiisan yahay kanaalka wararka alkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta kow iyo tobnaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix ee laga qaybiyey degmada jilib ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar
في سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين kanaalka alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa soo saaray qaybta kow iyo tobanaad muuqaalo taxane ah oo ku saabsan mashruuca qaybinta sakada xoolaha sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda ee laga qaybiyey degmada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe muuqaalkan oo la daawan karo qadar ku dhowaad shan daqiiqo ah ayaa waxaa lagu arkayaa qaar ka mid ah nicmoleyda uu allaah ku manaystay ummadda soomaaliyeed ee isugu jira geel iyo ari kuwaasoo maktabka diiwaanka sakaawaadka ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u qaybiyey dadka fuqarada iyo masaakiinta ee ku dhaqan degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe إني أمين قد حفظت لك اليمين
waxaa sidoo kale filimka lagu arkayaa dadkii fuqarada iyo masaakiinta ahaa ee la siiyey sakada xoolaha kuwaasoo wejiyadooda laga dareemayo farxad aad u ballaaran iyagoona u duceeyey dadkii la baxay sakada iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab alxamdulilah magaceyga maxamuud maxamed dumey lankasaw maxamuud maxamed luus mayl isiyey geel wuligey geel ana meel oo zakawaad laka qaadaw geel aan ka qaada ma jiro maanta alxamdulilah ilaahay aa mahad iska leya walaalaha mujaahidiinta ayaa mahad iska leya dhiigsho habeen imaadeen daadooyan khayr allah siiyo xarakatul shabaab mujaahidiin wilaayada ee jubbada dhexe ama degmada jilib iyo hal geel ka dhaxheeli intaas farxaday maanta aadi aadi aadi walla sokoob karmee geelaa geelaama anaa rereewa geel geelaa ii hirinyi waa geel oo tuurtas adag naftada yaabas iya ii hirinye alxamdulilah ilaahay aa ka maasiya intaas geelaa liisiye neef geelaa raadaysiye marka ilaahay anigana ha ii barakeeyo dadka ka soo baxdeenna ilaahay ha u barakeeyo iyagana barakadoodan ilaahay korra ka dhigo afar neef oo dhidig oo dhaqaalaha lii siiyey ilaahay madaxooda kor ah ka dhigi gaalada meelaha ka jebiyo muuqaaladan uu soo saarayo kanaalka wararka alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa ah kuwa taxane ah kuwaasoo lagu soo bandhigayo qaybinta sakada xoolaha ee sanadkan laga sameeyey walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين
hal qof ayaa ku dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay howlgal lagu burburinayay guryo ku yaala mid ka mid a xaafadaha magaalada jigjiga ee ku hoos jirta gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya maxamed ciise ayaa ka warramaya hal qof ayaa ku dhintay magaalada jigjiga mid kalena waxaa soo gaaray dhaawac culus kadib markii cagafta lagu dumiyo guryaha agagaarka masaajidka sheekh cabdisalaam ee xaafadda saddexaad ay hirdiday tiirarka korontada tiirka ay ku xidhan tahay korontada leyrka ayaa kusoo duldhacay laba qof oo rag ah waxaana midkood qabsatay korontada sida ayuuna isla goobta ugu geeriyooday halka qofka labaadna loola cararay cisbitaalka iyadoo ay xaaladiisu adag tahay falkan ayaa dhacay aadaankii salaada casir ee shalay muuqaal lasoo dhigay baraha internetka ayaana muujinayay cagaf ku howlan duminta guryaha halkaasi ku yaala ruux soomaali ah ayaa ka mid noqday dad ku dhintay roobab ka da-ay dhulka xarmaynka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya muxsen xasan
iyadoo aynu ku jirna xilli roobaadka dayrta meelo badan oo caalamka ka mid ah sida geyiga soomaalida waxaa looga diirsaday roobab mahiigaan ah oo dadka iyo duunyadaba ay ku qabowsadeen balse roobab saacado badan qaatay oo ka da-ay dhulka xaramaynka ayaa sababay in ay daadad ka dhashay roobabkaasi ku fatahaan boqolaal guri oo ku yaala magaalada jiddah ee ku teedsan badda cas muuqaale lagu faafiyey baraha bulshada lagana soo qaaday magaalada jiddah ayaa muujinaya daadadka oo qaadaya gaadiid ay dad la socdeen sidoo kalena qarqinaya xaafado iyo goobo ganacsi oo laga tukaamaysto haweenay soomaali ah ayaa ka mid noqotay dhowr qof oo ku dhintay daadadka ku dhuftay magaalada jiddah ee dalka loogu yeera sacuudiga guddiga jaaliyadda soomaalida ee sacuudiga ayaa sheegay in haweenaydan ay biyo daad ah qaadeen kadibna ay ku tuureen goob ay daadsan yihiin fiilooyinka korontada sidaasina ay ku dhimatay saraakiisha gurmadka degdega ah ee maamulka magaalada jiddah ayaa waxaa ku adkaatay in ay soo badbaadiyaan haweenaydan sababa la xiriira goobta ay biyaha daadka ahi ku tuureen oo ahayd meel korontada lagu kaydiyo oo halis badan roobabkan daadka wata ee maasheeyey inta badan magaalooyinka iyo degmooyinka dhulka xaramaynka islamarkaana ay u taaglaadahay xukuumadda aala sacuud ayaa sababay in ay dadka ka qaylo dhaamiyaan waxqabad la'aan ay ku eedeynayaan xukuumadda bin salmaan iyo aabbihiis si guud marka la gaaro xilli roobaadka waxa ay dhakhaatiirta ku taliyaan in ay bulshada qaadato feejignaan dheeri ah xubnaha qoys welibana ay mas-uuliyad iska saaraan ka hortagga halisyada ka dhalan kara roobabka iyo biyaha marka ay ku milmaan korontada dowladda federaalka ayaa amartay in lasoo qabto axmed madoobe maxkamadna la hor keeno farxaan cali ayaa ka waramaya
maxkamadda maamulka gobolka banaadir ee dowladda federaalka ayaa taliyaha booliska dowladda federaalka ku amartay inuu maxkamadda hor keeno axmed madoobe oo ay ku eedeeyeen qodobo dhowr ah ayna ka mid tahay faldambiyeed lidku ah waxay ku tilmaameen nidaamka dowladda federaalka iyo xog uu la wadaagay dal shisheeye sida hadalka loo dhigay horey golaha wasiirada ayaa waxa ay u sheegeen inay qaadacsan yihiin doorashadii ka dhacday jubbaland taa beddelkeeda waxay intaa raaciyeen inay codsi u gudbin doonaan xeer ilaaliyaha guud taasoo ay sheegeen inay uga codsanayaan inuu soo saaro warqad lagu soo xerayo axmed madoobe ugu dambayntii maxkamadda gobolka banaadir ayaa soo saartay warqad xabsiga lagu dhigayo axmed madoobe oo iminka ciidankiisu iyo askar kaloo ka tirsan kuwa dowladda federaalk ay isku hor fadhiyaan jubbada hoose dowladda federaalk ayaa sidoo kale sheegtay in soo qabashada axmed madoobe ay u kaashan doonaan ciidamada shisheeye warqadan oo shalay ka soo baxday maxkamadda maamulka gobolka banaadir ayaa imaanaysa xili ay cirka isku sii shareerayso xiisadda ka dhexaysa axmed madoobe iyo dowladda federaalk iyadoo siyaasiyiinta ugu cadcad ee dowladda federaalkana ay labada dhinac u kala safteen
waliga walayada islaamiga ah hiiraan ayaa ka hadlay halka uu ku dambeeyey dagaaladii sanad iyo barka dhacayay gobolka iyo sidoo kale xiriirka u dhexeeya wilaayada iyo qabaa'ilka dega gobolka warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cabdiraxmaan bader waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guuleeda buunafaan oo wareysi siinaya warbaahinta taneel furqaan ayaa waxuu ka warbixiyey xaaladda gobolka waaliga ka yahay iyo si guud ahaan horumarada ballaaran ay ku tallaabsatay wilaayada maruu ka hadlayay xidhiirka ka dhexeeya wilaayada islaamiga hiiraan iyo qabaa'ilada dega wilaayada ayaa waxuu sheegay inay yihiin kuwo garab istaagan shareecada islaamka islamarkaana kaalin weyn ka qaatay difaaca deegaanada lagu maamulo shareecada alxamdulilah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa subxaanahu watacaala xiriirka wilaayada iyo qabaa'isha degan wilaayada islaamiga hiiraan wuxuu marayaa meel aad u wanaagsan abaal bayna mudan yihiin iyo mahadcelin ee qabaa'isha muslimka ahoo ku nool wilaayada ee garab istaagooda jihaadka iyo mujaahidiinta ay garab istaageen ayadoo aan soo marnay wixii aan ognahay sanadkii ama labadii sano aan soo marnay cadowga ilaahay iskudayga foosha xumaa oo ay sameeyeen kama aysan garab bixin ama ma aysan khudlaaminin mujaahidiinta garab bay u noqdeen way garab istaageen waxaana ay u muuqdaan dad ilaa hadda diyaar u ah in ay garab taagnaadaan walaalahood mujaahidiinta ah sheekh guuleed abunabhaan wuxuu sidoo kale ka hadlay dagaaladii ugu dambeeyey ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala wilaayadaas ay ku qaadeen saldhigyadii xarumo ay ku sugan yihiin askarta dowladda federaalka iyo shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka isagoona tilmaamay in ciidamada dowladda federaalka ay ku jabeen dhammaan dagaaladii ay kala kulmeen ciidamada mujaahidiinta wuxuu sidoo kale sheegay in dowladda xasan sheekh ay tahay mid taag daran islamarkaana siyaasad ahaan aad u liidata shisheeyaha duulaanka ku jooga gobolka ayuuna sheegay inay iyaguna yihiin kuwa raadinaya fursad ay ku baxaan haatanna ay yihiin kuwa godod ku jira si guud cadowgu waa jaban yahay waxaan wada ognahay wakhtigeena soo dhaafay iyo iskudayga cadowgu uu sameeyey qof kasta oo garasho leh maanta wuxuu arkayaa cadowgu inuu jabay mujaahidiintuna halabada ay leeyihiin iyo dadka muslimiinta nimankan military ahaanna u jabeen siyaasad ahaanna u jabeen imkaaniyaadkooda oo dhan macnawi ahaan waa u jabeen waxaad arkaysaa nooca tafaruqa iyo kala tagga ah meesha uu gaarsiisan yaad arkaysaa waxaad arkaysaa iyo waxaan ka wada khilaafka isdabamarka meesha yani ay ka joogaan baad arkaysaa dacfigooda military iyo dacfigooda siyaasadeed kulli waa zero marka cadowga waa jabay baaqiyaad un way waxa jooga iyo niman godad dheerdheer qotay oo ku jira cid u tagtoo rasaas un la dul istaagta moogaan bannaan u baxaynin nimanka ama jabuutiyaan ha noqdeen ama etoobiyaan ha noqdeen waa niman godod ku jira keliya fursad hadday maanta u heli lahayn ay ku bixi karaan way bixi lahaayeen
gabagabadii sheekh guuleeda bunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa wuxuu u dardaarmay dhammaan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed inay diintooda difaacdaan islamarkaana cadowga horarka ah ee dullaanka ku soo qaaday kheyraadka dhex egaagan badda iyo beriga dalka ay iska dhiciyaan dadka ku sugan dalka dibaddiisa ayaana wuxuu weliga u sheegay in dalkoodii u soo noqdaan oo ay fiiriyaan nimcada dhex taala wilaayaadka islaamiga iyo siday dadka u nool yihiin iyo horumarada ballaaran ee ka jira wilaayaadka dadka muslimiinta ama dal ha joogeen ama dibadda ha joogeene waxaan warkayga ku khatimayaa niman yahow aan gacmaha isu qabsanno inaan diinteenna dhowranno dalkeenna dhowranno dadkeenna ilaashanno cadowgeenan aan ka cadow dhiganno waxaa gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada iyo magaalooyinka u ka jira maamulka taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dadka ku dhaqan ku tallaabsadeen horumaro ballaaran halka qaybta ay joogaan ciidamada shisheeye iyo maamulada sugudhistayna laga dareemayaa xaalado kala duwan oo aad u adag dadka shacabka ayaana ka cabanaya tuugo iyo dhacay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka mid ka mid a askartii muddada la shaqaynayay axmed madoobe ayaa sheegay inaysan wax xuquuqa ka helin maamulka la baxay jubbaland mubaarak cumar ayaa ka warramaya isagoo ka hor hadlayay saraakiisha ciidamada dowladda federaalka maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano saajiin waxa uu ka mid yahay ciidamadii ku sugnaa raaiskamboni ee isku dhiibay dowladda federaalka waxa uu sheegay in muddo shan iyo toban sana uu la shaqaynayey maamulka la baxay jubbaland muddadaasna aysan helin xuquuqdii iyo qadarinta ay ka mudnaayeen waa sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ku faraxsan yihiin inay ku biiraan dowladda federaalka isagoo intaa ku daray in uu u dhaawacmay maamulka jubbaland wax darajo ahna uusan helin waa kan isagoo ka warramaya arrimahaas magaciisa waa maxamed cabdulaahi cabdi loo yaqaano saajiin ciidamada jubbaland aan ka mid ahay waxaan u shaqaynaa u malayna intuu asmidoodu joogay waan la shaqaynay nin u dhaawacmay aan ahay hal alifna weligay ma helin alifna liima siin teesanana ma lihid uguuna ma lihid saraakiisha dowladda fadhala intay noo imaatay u soo dhaweeyeen oo u hambalyan yahay hambalyaan leeyahay madaxda ugu horeeyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha iyo saraakiishaba hambalyaani leeyahay waan isoo dhaweyn yahay aad baan ugu faraxsanay wax saddex iyo toban sana waxoogaa mayne maanta u malaynayna aan rajaynaynaa inaan helo waxaa kale oon sheegayaa waxaa la leeyahay hadda ooma maqlahayo ciidamada soo duula ciidamada meel qabsadeen waa arrin lala yaabo oo lagu qoslo weeyaan tan iyo markii ay ciidamada dowladda federaalka soo gaareen magaalada raskamboni ayaa waxaa aad u soo badanaya ciidamada maamulka jubbaland isu soo dhiibaya iyagoona si raxraxan uga biiraya ciidamada dowladda federaalka markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan kooxaha kacdoonwadayaasha suuriya oo ku dhawaaqay howlgal militari oo beegsanaya maleeshiyaadka nuseeriyada suuriya waxaana soo jeedinaya salmaan axmed wararka ka imaanaya waqooyiga dalka suuriya ayaa ku waramaya in kooxaha kacdoon wadayaasha ee halkaasi ku sugan ay bilaabeen howlgal militari oo ka dhan ah maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda isugu jira ee ku sugan qaybo ka mida waqooyiga dalka suuriya howlgalkan oo loogu magacdaray radcul cudwaan ayaa si gaar ah wuxuu beegsanayaa goobaha ay maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafiddu ka joogaan ee gobolka xalab halkaas oo waayadii ugu dambeysay maleeshiyaadka nusayriyadu ay ka wadeen tacadiyaad iyo gobodfalle ka dhan ah ee dadka muslimiinta ah afhayeen u hadlay taliska militariga alfatxulmubiin oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin ee qaar ka mid a kooxaha kacdoon wadayaasha ee waqooyiga suuriya ku sugan ayaa sheegay in howlgalkan loogu magacdaray radicul cudwaan uu ujeedkiisu yahay in looga hortago qorshayaasha nusayriyada iyo rawaafidda iyadoo la qaadaya howlgallo ee qorshaysan oo beegsanaya goobaha ay maleeshiyaadkaasi ay ku sugan yihiin waxaana waayadii u dambeysay jirtay hadalhayn ah in kooxaha rawaafidda iyo nusayriyadu ay isku dayayaan inay ballaariyaan deegaanada ay ka joogaan waqooyiga suuriya marka waxaa muuqanaysa in kooxaha kacdoon wadayaasha ee ka dagaalamaya waqooyiga suuriya ay arrinkaasi kaga hortegayaan weerarka dagaalku waa mid aad u culus waxaana saacadihii lasoo dhaafay ay kooxaha kacdoon wadayaashu la wareegeen magaalooyin iyo deegaano muhiim ah oo ka tirsan gobolka xalab inta haatan la ogyahay deegaanada ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha waxaa ka mid ah deegaanka sheekh caqiil deegaan kale oo lagu magacaabo baala iyo deegaanada kale ah xeerdarkal qabtaan aljabal assaloom iyo jamciyat almacari alqaasimiya kafarsbiin xoor iyo magaalooyin kale oo dhaca galbeedka magaalada xalab oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee waddanka suuriya kooxaha kacdoon wadayaashu waxay sheegeen in ilaa iyo hadda ay ku guulaysteen inay burburiyaan tiro gawaari gaashaaman ah oo ay lahaayeen ciidanka nusayriyada waxaa sidoo kale xusad mudan inay gacanta ku soo dhigeen oo ay qabteen tiro maxaabiis ah muuqaalada qaar oo baraha bulshada lagu baahiyey ayaa muujinaya saraakiil ka tirsan ciidanka nusayriyada oo u gacangalay kooxaha kacdoon wadayaasha kuwaasoo qaarkood aad u naxsan oo jaraynaya sida muuqaalada qaar lagu daawan karo
من وين انت؟ من وين انت؟
انا من جولان وانت؟
انا مولود ب 82 عمري 44 سنه جابوني احتياط waxaa sidoo kale jira marka laga soo tago maxaabiista nool ee ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha inay ku soo furteen dagaalka weli soconaya ee dabaabaad iyo gawaari kala duwan oo ay ciidanka nusayriyada iyo rawaafiddu lahaayeen ilaa hadda dagaalku waa u socdaa waana mid eh, marba marka kasii dambeysa eh, sii fidaya meelaha qaar waxaa lasoo warinayaa in eh, diyaaradaha dagaalka ee ruushka ay duqeymo uga qeyb qaadanayaan oo ay beegsanayaan eh, kooxaha kacdoon wadayaasha hase yeeshee weli taqadumka kooxaha kacdoon wadayaasha ayaa sii socda meelihii ugu dambeeyey ee la wareegeen ee muhiimka ahna waxaa ka mid ah eh, magaalo lagu magacaabo canjara taasoo eh, dadka tebinaya eh, wararka ee ee howlgalkan ay soo bandhigeen eh, muuqaalada iyadoo magaalada ay gacanta ku hayaan kooxaha kacdoon wadayaasha si gaar ahna weliba eh, waxaa loo soo bandhigay xaruntii maamulka nuseyriyada ee uu magaalada eh, ku lahaa waxaa sidoo kale lasoo warinayaa in eh, dagaalka soconaya ay qeyb ka yihiin maleeshiyaadka fagnar ee ka barbar dagaalamaya eh, ciidanka nuseyriyada muuqaalada qaar ayaa lasoo bandhigay oo waxaa la arkayay askari eh, ka mida eh, fagnar oo lagu dilay eh, dagaalka eh, soconaya ama howlgalka loogu magacdaray eh, radcul cudwaan waqooyiga suuriya dadka muslimiinta ee ku dhaqan aad ay ugu farxeen howlgalkan ay bilaabeen kooxaha kacdoon wadayaasha wayna soo dhoweeyeen eh, waxaana magaalooyinka idlib iyo magaalooyin la mida eh, dadku ay muujinayaan dareen farxadeed iyagoo sheegaya in eh, khiyaarka dagaalka iyo kahortaga cadowga waxaan ahayn aan guul lagu xaqiijin karin laguna difaaci karin dadka muslimiinta ah ee halkaas sanadihii ugu dambeeyey ee deganaa ee kana baxsanaa gacanta nuseyriyada oo ahaa dad xor ah oo iyaga ismaamula marka eh, dagaalkan waa mid eh, eh, culus kooxaha kacdoon wadayaashuna waxay tilmaamayaan tilmaamayaan inuu sii socon doono ilaa iyo inta uu xaqiijinayo hadafkiisa taasoo lagu sheegay in deegaanada nabdoon ee ka baxsan gacanta nusayriyada looga fogeynayo tahdiidka maleeshiyaadka nusayriyada iyo rawaafidda رسالتنا للعدو كل جبهة ستكون عليكم نارا تحرق خططكم وأوهامكم بعون الله وكل طلقة حقد سترد بعاصفة من غضب ولن نسمح لكم بتحقيق أهدافكم ولن تجدوا أمامكم إلا الموت أو التراجع فلتشحذ السيوف ولتتقدم الصفوف ولتعلم الميليشيات واعوانها ان معركه الحق قد بدات وان الله ناصر عباده المجاهدين si guud dadka muslimiinta ah isticmaalaya baraha bulshada ee aad ay iyaguna dareen ee farxadeed iyo falcelin noocaas ah ay muujinayeen oo waxay tilmaamayeen in sanadihii u dambeeyey ee kacdoonkii jihaadiga ahaa ee suuriya warkiisa la waayey sidaasi darteedna ay ku farxayaan in kooxaha kacdoon wadayaashu ay dagaalka dib u bilaabaan war hadda soo dhacay wuxuu tilmaamayaa in gaari nooca taangiga ah ay gacanta ku dhigeen kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya marka hadba wixii kusoo kordha howlgalkan loogu magacdaray radcul cudwaan ee ay kooxaha kacdoon wadayaashu kaga dhawaaqeen waqooyiga dalka suuriya ee waan soo gudbin doonaa wararka iyo barnaamijyada ayna dhegeystayaashu ee kala socon doonaan insha allah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga inta